habeen wanaysan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axadda habeen ee isniin soo gelayso bisha diseembarna waa siddeed sannadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad idaacaddayada caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta su'aala weydiiyey wasiirka amniga gaadiidka iyo duulista hawada iyo taliyaha booliiska soomaaliya
lacag nagu maqan ma jirto wasaaradda ku maqan haba yaraata ma jirto recommendations la bixiyey la bixiyey way jirtaa oo layidhi habraaca maaliyadda raaca laakiin ma jirto
waxaad sidoo kale maqli doontaan qoys ka kooban hooyo uur leh aabbe iyo saddex carruur ah oo ku geeriyooday kadib markii uu soo dumay guri ay ku noolaayeen gudaha magaalada hargeysa
maxaafaddaan degganahay waxay dhacday goor salaadda horteeda daakiraaddii dadka wax maqlayay jugta waa la maqlayay laakiin wax dadoo ka warqabay ma jirin dadku waxay ku hoos dhinteen guriga dhexdiisa waxaana ku soo dumay qabcadda dhismihii ingiriiska ka mid ahaa ee howlaha guutras haaska lo odhan jiray
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan cabsi la soo daristay dadka ku noqday guryahoodii ay ka degganaayeen magaalada beledweyne oo xalay iyo maanta ay roobab ka da'een
dad badanna waa guuraan dadna hadday guuri rabaan rab waa da'ay si fiicanoo u da'ay weliba maxaanku dhahdaay kaahaytay xalay ilaa maanta oo dhan roobku waa da'ay xaafadda roob aada magaalada ku da'ay waadiyaasha biyay keenaan biyihii webigay biyihi waadiga way qabsadeen baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo weliba warar kale oo ku saabsan eskudaha soomaaliya iyo caalamka iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayaad maqli doontaan balse marka hore warkii caalamka
maamulka dalka indiya ayaa sheegay inay baadhayaan sababta keentay dab ka kacay oo dilay ugu yaraan saddex iyo afartan qof warshad dharka lagu sameeyo oo meel dadku ku badan yahay ku taallay bartamaha magaalada new delhi xigtada dadka dhintay ayaa cisbitaalka magaalada bannaankeeda isugu yimid si ay u aqoonsadaan meydadka dadkii dabkaasi ku dhintay kooxaha debdemiska ayaa ilaa iyo toban mitir kala dagaalamayey holacii kacay maadaama uu dabku gaadhay meel cidhiiri ah oo xadhka koronto badani ay ku yaalaan goobtaas oo aanu fududayn in baabuurta debdemiska ahi ay galaan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegtay inay aada uga walaacsan tahay dirirta iyo colaadaha maalmihii lasoo dhaafay ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolka mudug kuwaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo barakac qoraal saxaafadeed maanta ka soo baxay xukuumadda ayaa loogu baaqay dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadani in ay si shuruud la-aan ah u joojiyaan kana dhowrsadaan waxyaabaha kicin kara colaad hor leh war-saxaafadeedka ayaa amray in sida ugu dhaqsaha badan ciidamada isku dhafka ah loogu diro deegaanada ay xiisadu ka taagan tahay si ay kala dambeynta ay u soo celiyaan sidoo kale waxaa deegaanada towfiiq iyo afar waaqo tegi doona baa warka lagu yidhi wafdi ka socda xukuumadda kuwaas oo ka shaqayn doona sidii xal waara loogu heli lahaa colaadda haatan ka taagan deegaanadaasi war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale ku booriyey qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay hormuud u yihiin odayaasha dhaqanka culimada dhallinyarada iyo haweenka inay kaalin mug leh ka qaataan dadaalada lagu raadinayo nabadda iyo dib u heshiisiinta garab istaagna loogu muujiyo ciidamada isku dhafka ah hay-adda dambe baadhista maraykanka ee loo soo gaabiyo f b i ayaa si rasmi ah u shaacisay magaca ninkii jimcihii dadka ku laayay saldhigga militari ee maraykanka ee gobolka florida f b i waxay ku sheegtay ninka weerarka fuliyey inuu ahaa maxamed al shamraani oo ahaa koob iyo labaatan jir ka tirsanaa ciidamada cirka ee sacuudiga waxa uu tababar u joogay saldhigga ciidanka cirka maraykanka ee magaalada bensacola laakiin f b i-du weli ma aynan ogaanin sababta ku kaliftay ninkani inuu weerarka ku qaado dadkii ku sugnaa saldhigkaasi maxamed al shamraani ayaa dugsigii lagu tababarayey ku dhex dilay ensin joshua caleb watson oo ahaa saddex iyo labaatan jir ka soo jeeda gobolka alabama maxamed saamix haytham oo ahaa sagaal iyo toban jir ka soo jeeda magaalada san petersburg ee gobolka florida iyo abrantis cameron scott walters oo ahaa koob iyo labaatan deganaa gobolka georgia toogashada ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay siddeed qof oo kale ka hor intayna ciidanka amnigu toogan ninkii weerarka qaaday madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa axaddi maanta ku dhawaaqay miisaaniyad cusub oo uu sheegay inay isaga caabin doonaan cunaqabataynta uu maraykanka saaray ee sida aadka ah u saameysay dhaqaalaha waddankaasi khudbad uu ka jeedayay xarunta baarlamaanka ayuu ruuxaani ku sheegay in lacag gaaraysa lix iyo soddon bilyan oo doolarka maraykanka ah oo awal loogu talagalay kaabayaasha dhaqaalaha hadda lagu caawin doono shacabka shan bilyan oo doolar oo lacagtaasi ka mid ah ayuu ruuxaani sheegay inay ka imaan doonto maalgelin uu ruushka ku samaynayo iiraan maalgelintan ayaa qayb ka ah xiriirka wanaagsan ee sanadahan dambe ka dhexeeyay mowska iyo tehraan bajetkan maaliyadeed ay iiraan ku dhawaaqday ayaa yimid maalmo kadib markii dalkaasi ay ruuxeen banaanbaxyo uu dhiig badan ku daatay kuwaas oo ay shacabka uga soo horjeedeen sare u kicii ay dowladda bishii hore ku samaysay qiimaha shidaalka xilli shacabka reer iiraan uu la daalaadhacayo dhaqaale xumo aada u daran
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington magaalada hargeysa waxaa ku dhintay afar qof oo ka kooban qoys keliya kadib markii uu ku dumay gurigii ay degganaayeen oo ahaa dhismayaashii ingiriisku dhisay sannadihii kii iyadoo oo ku yaalay degmada axmed dhagax warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakule
noolaba waa dhinta innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun runtii qoyskan halkan iminka ii muuqda ee aan taaganahay waa xaafad ku taalla degmada axmed dhagax ee magaalada hargeysa gaar ahaana deegaanka xerada ciidanka birjeex waxaa ku dhintay afar qof hooyo aabbihii iyo laba carruur oo ay dhaleen iyadoo loo sheegay in hooyadu ay uur lahayd weliba ay xaamilo ku dhoweyd runtii jawigu ma aha mid degan oo dadka oo dhan aad bay u naxsan yihiin waxaa la sheegayaa in dhismahan iminka halkan aan taagana dhismahan ii muuqda ama aan dhex joogo waa dhismihii ingiriiska waxaa la sheegay in guryihii resshouska la odhan jiray shaqaale howlaha guud ay deganaayeen aadkiina la dhisay guri buula ama soomaalidu dhismaha ama guryaha ay u taqaano buulka beebeega ah ayaa dhinac lagaga soo qabtay waxaa markaas soo dumay qabcad ayaa ku soo dhacday gurigu aad buu qadiim u yahay dhismihiisana inta sii taagan aad bay u wada dildilaacsan tahay inta lafteeda khatar ku ah dadka halkan kaag dhow dadkan runtii wejiyadooda iyo muuqaalkooduba murugo badan baa ka muuqata laakiin halkaa kale waxaa lagu hayaa inan ay marxuumadda dhimatay ay walaala yihiin waxaa runtii ay ku dhawaaqaysaa kolba magacii xaafadda oo waxaad moodaa in runtii naxdintii aanay deganayn ilaahay waxaan weydiinaynaa in maaragtay uu samir qalbigeeda geliyo dhiiggii ayaa goobtan aad uga muuqda waxaan ka mid ahay dadkii ugu soo horreeyeyuun markii meydka laga saaray soo istaagay goormaa timid adigu magacaaga sheeg marka hore aniga waxaa la yidhaha saleebaan xuseen maxamed codyare waa xaafaddaan degganahay waxay dhacday goor salaada salaadda horteeda daakiraaddii dadka wax maqlayey jugta waa la maqlayey laakiin wax dadoo ka warqabay ma jirin dadku waxay ku hoos dhinteen guriga dhexdiisa waxaana ku soo dumay qabcadda dhismihii ingiriiska ka mid ah ee howlaha guud resaabska la odhan jiray halkaa waxaa ku dhintay qoyskii dhammaa waxaa ka maqnaa inan yaroo miyiga kaga maqnaaba ka badbaaday iyo inan dibadda kaga maqnay oo inanta la dhalatay ayaa ka badbaaday halkaa waxaa ka dhacay khasaare weyn iyadoon lahayn wax gurmada arag wax maqlay jirin waddo aan jirin dhibaato weyn baa ka dhacday halkaasi adu goorma timid walaalo aniga ma dhowed baa lixdiiya barkii maad u timaadeen markaa meyd kugu yaalla hajingidaan baan ayaalina ma la googoynaynay guriga u dumay markaa meelahan baad degantiin idinku xaafadahan baan nahay haye siduu ahaa markaa markaad timaadeen De iyadoo meydkaan nimankan u yeedhnaa askartooda etana meydkaa laga gura meesha dabeetana anigu laakiin wax kale ma arkin meydkaa la guriyan ba arki laakiin markaa meel laga galaan lahayn oo isku haa wuu isku dumay dabeetana xagga dhakada ciidiya wixii laga guray
een ilaahay ha u naxariisto magaca marxuumka waxaa laygu sheegay faysal aadan cabdi a qoyskan ka badbaaday ilmo yar oo laba jir ilaa laba jir iyo bara oo ayeydii ay kaxaysay baa layidhi miyigan ay geysay een qoyskan ilaahay ha u naxariistee waxa ay dadka xaafaddu gaar ahaan yaqaanay ku tilmaameen qoys aad isu jeclaa een aad u naxariis badan yahay ninku oo had iyo jeer uu caawiyo xaaskiisa een gabadhan ayaa ka mid a dadka runtii ee, shalay ugu dambeysay ay wada joogeen walaal magacaaga sheeg marka hore ayaa maxamed ibraahim xasan Een, aqoon ma u lahayd marka labada waxaa si wanaagsan allah u naxariista labada qoys buu wanaqaanay waayo dee dad nasabay hayn allah u naxariistay wanaagsan bay ahaayeen in badan baa anagu jaar ahaan jirno tukan yaro halkaasna haysiga adeega jireen wallaahi ninku gabadha biyaha wuu dhaamin jiray anu shaloo dambaysay baa macaan yaro halkaas igu soo mara maxuunku way salaamay dee waxaan ku uhi wallaahi laba qof aad u wanaagsan bay ahaayeen sii wanaagsanaayen aqrinaha ku wanaagsanaadeen insha allah waanu ducaynaynaa ilaahay u naxariista labada qof geeri naxdin laa ku timid oo masiibo ahay marka dad naxariis badan bay ahayd haa dad naxariis leehayn wallaahi laba qof oo iska jecelna weli intaan aan arkay lamaane qoys jira weli ma arag laba qof oo iska jecel ama laba qof oo iska taacada weligeed macala qasbada yar halkaas jirkaan biya iyagoo riix isagoo riix iyadoo riixaysa maan arag biyaa isagaa riixi jiray reerku reer saboola iska ahaayeen isagaa hadda waxaan kugu adeegi jiray isagaa adeegka usoo iibin jiray isagaa waxaan kugu adeegi jiray wallaahi nin aad u naxariis loo ahaa allah u naxariista adoo naxariis loo ahaa Aad mahadsantahay walaal. Een, ehelka waa waa dadka dhibta ku dhacday walaal ul yar baa uga dhisnaa hoyba meesha waxaa dee dhowr sannadan way deganaayeen bacdeen dee saa kumana loo soo sheegay meeshii oo qaraabadii kusoo duntoo buulkiba baaba yahay carruurtiiyo aabbahoodiiyo hooyadoodna ku jiraan dee kadib markii aanu dowladda u qashinayo ee qoladan een, debdemiska ee aan xaafadda isugu soo baxnayna meydkunbaa laga soo saaray meeshii muxuu ka shaqaynaya marxuumka ogaada walaal waxba kamu shaqaynaya iska bilaa camal buhay namadan ciidda rara wahaaye iska rogooyinka la socda Een, waxaan kula kulmay mas-uuliyiinta ee, dowladda waxaa ka mid ah ee, duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydi salteelko xogeyaha ee, fulinta dowladda hoose iyo saraakiil ka tirsan ciidamada een, debdemiska ugu horeyn een, guriga waad arkaysaa dadkii dhintay waabay dhinteen laakiin way ku muuqataa in gurigan inta harsan xataa ay dumayso dadkan in markaa laga badbaadiye kuwa nool miyaanay muhiim ahayn runtii waxaa lasoo sheegay toddobadii afar iyo laba- afar iyo labaatan daqiiqo iyadoo halkaa ciidanka debdemiska iyo ciidanka bileyska oo guhmaday annaguba aanu nimid Een, guddoomiyaha gobolka een, d- taliyaha ciidanka debdemiska bileyska xogeyaha dhammaan mas-uuliyiintoo dhan gobo- heer gobol iyo heer qaran baa laisugu yimid Een, innaa lilaahi wa innaa ilaihi raajicuun kullu nafsin daa'iqatulmowt qoys ka kooban aabbo hooyo iyo laba ciyaala iyo hooyadoo xaamilo ah waxay deganaayeen aqal baybay ah oo ku hoos yaalla aqal qadiimiya oo dhismihii hore ingiriiska ah Een, roobkii ku da-ay iyo aqalkoo ahaa aqal qadiim ahaa ayaa ku dumay dhismahoogii Een, saasay dhammaantoodna ku wada geeriyoodeen waxaanu leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qoyskii iyo qaranka somalilanna samiriyo imaan allaha ka siiyo dadweynaha kale ee caasimadda ee aqalada qadiimka ag deganna waxaanu leenahay in aqaladaasoo kale laga dheeraado maadaama uu dhowr cisho roobku da-ayo Een, aqaladaasna aqalo aada u qadiima yihiin khadar maxamed cakuule v o e hargeysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan nowa v o a washington roobabka xilliga deyrta ayaa dib ugu curtay deegaano badan oo gobolad- gobolka hiiraan iyo weliba shabeellaha dhexe ka mid ah roobabka oo deegaanada qaar aad ay u- u- u- maaragta u- iraalad dhegeystayaal intaasna ku celiyo roobabka oo deegaanada qaar aada u xooganaa waxa uu cabsi ku abuuray dadka degan agagaarka webiga shabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane
inkastoo roobka ka da-ay magaalada uu aada u yaraa haddana agagaarka magaalada beledweyne dadka degan waxaay heleen roob biyo dhig fiican leh abuukar macalin oo loo yaqaano abuukar heeseed waxa uu ka mid yahay dadka degan deegaanka hees ee hoostaga degmada matabaan xalay waxaan ugu bilowday xilli oo todobata ah waa haddaan hadda uqayooday roobkaa roob xoogan oo ahay hadda wax dhib aho ummadda gaarsiima laakiin xooliya maanta ana daadan wax dabayla iyo wax daad oo la soo daahano ma jirin biyo dhig fiican ou lahay oo aad oo biyo dhig oo fiican ou lahay heesuu ka da-ay caligin uu ka da-ay madhooyow ka dahay oomaalow ka dahay baanyaalow ka dahay udublow ka dahay intaasaan ka waramaa gafiilow ka dahay ilaa hawaalanaadood lafa maroodi intaasaa kolba aniga daaxadeedan ka warqabo intaasu haddaan wacay kulli waan waa wada tirana isku fiicnaa ligin roobku bariyu bariyuu nagu yimid bariyuu nagu yimiday ah guura wahay bariyuu ka yimiday bari markuu ka yimiday cirna maba la felinayno xalaba cirku caad maba lahaynbo isagoo guuraba yimid awsikiya ba lagu kaagacaybo waxaa maanta hakad uu ku yimid adeegii garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne xaafadaha qaar dadkii magaalada dib ugu soo laabtay waxa ay bilaabeen in haddana mar kale ay dib u barakacaan xabiiba maxamed xasan oo ka mid ah dadka degan xaafadda xaawataako ayaa v o a uga warantay cabsida xaafadeeda ka jirta xaafadda waxay haysay ummad badan oo ku nool maxaanku dhaha dadku inta badan xaafadda way kusoo laabteen haddana inta qaaraa ka barakacayo hadda xaafadda ka maqan qaarna waa degan yahay oo qarqaasuna barakacay halis u yimid biyaha dadna waa go-toonay ku jiraan oo hareerahay ka mareen dadna waxay haysay biyahay bay ku dhex jiraanba hay adiga shaksiyan intay biyaha ku joogaan aniga shaqsiyan biyuhu guriga qayb ay uga jiraan qaybna waxay haytay meel yaroo qalaylahan ka jooga aniga maxay haytay shan maalmoodaan deganay marka hadda shan maalmood kabacdina hadda berida haddaan caawa ku baryo haddii alla idmayna berri ka bixi doonaan umalayn dad badan waa guureen dad badan oo soo guuri raba dana waa hakadeen dad badanna waa guureen dadna hadday guuri rabaan rab waa da-ay si fiican oo u da-ay weliba maxaan ku dhahdaay waxay haytay xalay ilaa maanta oo dhow roobku waa da-ay xaafadda roob aada magaalada ku da-ay waadiyaashii biyay keeneen biyihii webiga iyo biyihii waadiga waa isqabsadeen maxamed faarax barqadle oo isna ka mid ah dadka degan xaafadda xaawataako ayaa waxa uu sheegay in biyihii ka baxay webiga shabeelle ay dhinac walba ka mareen xaafaddiisa annagu mar horaan biyo baxri horaan ka baxnay markii dadku ku la-aanayay ka hor ceel jaallaan degay waxaan markii un biyihii xoogaa ay kan yaraadeena soo laabanay laab dheere meel layidhaha soo dallay laab dheere haddana biyihii dagaxdiisay ka baxeen xintooy ku darmeen webigana buraaskou naga maraa marka waxaan ku jirnaa meel webiguna uu xagga ka maro wejigii horena ay biyo naga mareen isku darmeen laba webi dhexdoodaan joogna roobku xalow noo da-ay haddii uusan roob jirin xoogaa waaba waa gegsan lahayn oo waa iscelin lahayn laakiin haddii roobna kor ka da-a hoosna biyihii ka socdaan webigina soo tarana haddana aan naqna shay walaahi cabsi aad ugu waa jirtaa waa laabteen saakay wada guureenba marka maas qayaas ahaan anigu hadda ma telinayn laakiin soddon markay soo gashay shan iyo toba waa laaba xabiibo maxamed ayaan weydiiyey waxa ay dareemayaan dadka xaafaddeeda degan mar haddii toban maalin in ka yar oo ay dib ugu soo laabteen xaafadda haddana ay qaarkood dadku ay bilaabeen in mar kale ay dib u barakacaan wallahi dadka maalin walba la barakaca waa arrin culays dale ummaddu waa heesa waa dhibtootay mar walba waa barakacdaa haddaad hadda haddana waxayba noqotaba isdaba joog barakacii sano kasta roob kastoo dao horaan xilligay noqon jirtay laakiin hadda si isdaba joogahaba loo barakacaaba daba barakacii saayidooba noqdaba sanad kasta roob kastoo da-a waaba la barakacaa hadda afar sano isku xigta waa barakacaanahay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxaa maanta su-aalo weydiiyey waxay su-aalo weydiiyeen wasiirka amniga gaadiidka iyo duulista hawada iyo taliyaha booliska soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka oo u yeedhay mas-uuliyiintan ayaa weydiiyey su-aalo u badnaa dhacdooyin xiisad xooggan dhaliyey oo ay ku jireen xayiraado lagu sameeyey madaxweynayaashii hore ee soomaaliya duulimaadkii tooska ahaa ee laga mamnuucay magaalada kismaayo iyo xaaladda amniga muqdisho wariyaha v o eda waa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan inoo haya
kulan ay maanta xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ku yeesheen xarunta villa hargeysa ayaa su-aalo lagu weydiiyey wasiirada amniga gaadiidka iyo duulista hawada agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed kulanka uu shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ugu horreyn lagu weydiiyey wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdulaahi oomaar su-aal la xiriirtay warbixin uu dhowaan soo saaray hanti dhowrka guud ee qaranka ee ku aadanayd in lacaga ay ku maqan yihiin wasaaraddaasi waxaana uu ku jawaabay arrinta hanti dhowrka hanti dhowrka sano kasta wuu baaraa wasaarada oo dhan wasaarada kastana wasaaradii lasoo dheedeeyo baaritaan ayaa lagu sameeya innaga intiina la soo eedeeyey baaritaan laguma sameeyo lacag nagu maqan ma jirto wasaaradda ku maqan haba yaraatay ma jirto recommendations la bixiyey la bixiyey way jirtaa oo la yidhi habraaca maaliyadda raaca laakiin ma jirto lacag wasaaradda ku baxday lacag wasaaradda ku luntay hanti dhowrku markuu baaritaanka sameeyo markii uu wax arko baaritaan rasmi ayay sameeyaan taasina ma dhicin marka lacag nagu maqan runtii ma jirto diyaaradaha lama xanibin waxaan u baahannaha inaan clarification sameyno xanibaad aa micneenu maybe diyaaradaha aaday kismaayo annaga ma joojinin weligeed lama joojinin waxaa la yidhi diyaaradaha ka yimaado diyaaradaha u socda kismaayo muqdisho ha soo maraan xanibaad ma aha su-aalaha ay xildhibaanadu maanta weydiiyeen wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa waxaa ka mid ahaa safarkii madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed looga hor istaagay inuu ku tago magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland taasoo wasiirka gaadiidku uu ku soo koobay in arrintaasi ay iminka hor taallo maxkamadda sare go-aanka ka soo baxana ay ka warsugayaan iyadoo dhanka kalena maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin uu jawaab ka bixiyey xanibaadii saacado kooban ay garoonka diyaaradaha muqdisho kala kulmeen madaxweynayaashii hore soomaaliya xilli ay ku sii jeedeen magaalada beledweyne waa u tegey madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne sheekh shariif janaal askar ay la socday xogtii ayaa la wadaagay waxaa u sheegay bersonal inaanu ka warqabin xanibaada diyuuradooda aanan ka warhayn isagoo ila jooga waxaa wacay wiilasha taawarka waxaanu ku yidhi diyuuradda registrationkeeda kaas yahay meedinkaa wax xoga ku saabsan haysan waxay nagu yidhaahdeen bailot injiinadu waa u daynsan yihiin dabna uma xiriirsana soo radion kula xiriirnaa radios ofo oo micneheedu yahay wax wara kama hayn madaxweyne sheekh shariif iyo xasan sheekh waxaan u caddeeyey hadda haddii aad isleedeen waa laydi haystaa aniga janaalashku waa idin raacaynaa diyuuraddiinaa koraysaan waana baxaysaan laakiin one thing saftigiinna xiriir hagelinaha aviation meeshii dhibic tuhuna laga sheego seriosa loo qaataa sababtuna waxay tahay diyuuradda haddii wax yar dhacaan kalama harayso marka waxaan leehay madaxweyne meesha warbixintaana ka taal oo unsa soo dirtay oo jibuutiyaanka ay leeyihiin diyuuradda ma degan karto sidaa awgeed ad your own risk waa kici kartaa dowladda soomaaliya kuma haysto weliba waa kacayaa waana ku adkaystay w f b bilotkii degta ribodu soo diray email xildhibaanada dhan waa la wadaagi karaa si kaliira u qoraya ranweyga cilladii u qaba madaxweyne xasan sheekhi waxay go-aanseen after all of this waxay go-aansadeen waa bixaynaa go-aanaa ku qaadan asagoo maqlaa taawarka wacay diyuuradda madaxweynuhu saaran yahay priority number one la siiyo xildhibaanada baarlamanka ayaa muddadii uu kulanku socday soo hadal qaaday in helitaanka baasaboorka soomaaliya ay ka jiraan caqabado fara badan meelaha qaarna aan hannaan isku mida lagu helin baasaboorka waxaana xildhibaanada arrintaasi uga warramay maxamed aadan koofi agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha baasaboorku waa xaq uu leeyahay muwaadinku xeerkii soo baxay kun sagaal boqol iyo toddobaatan hay ahaan anaga waxaan u xil saarannahay maamulka iyo bixinta iyo kontaroolka baasboorka sida su-aasha ku firsan waxay ahayd in cabashadii jirto dadku ay ka cabanayaan in adeegku uu soo gaari waayo mudane guddoomiye mudanayaal waxaan rabaa halkan inaan ka xuso marka hore hadda dalka gudihiisa waxaa baasboorka laga bixiyaa labaatan iyo sideed xarnood oo dalka gudihiisa ah ayaa baasboorka laga bixiyaa waxaa kaloo adeega laga helaa baasboorka oo muwaadinku uu ka heli karaa soddon iyo kow safaaradood ama soddon iyo kow isugu jira qusuliyado iyo safaarado marka la isku geeyo micnaheedu waxaa weeyaan konton iyo sagaal goobood ayuu muwaadinku adeega ka heli karaa dalka gudihiisa iyo bannaankiisa mas-uuliyiinta maanta baarlamanka ka hor hadlay oo ay xildhibaanadu su-aalaha weydiiyeen ayaa waxaa qayb ka ahaa wasiirka amniga xukuumadda federaalka maxamed abuukar islow oo wax laga weydiiyey arrimo la xiriira toogashadii xarunta xalano loogu geystay almaas elman cali oo ahayd gabar la shaqaynaysay midowda yurub taasoo uu sheegay in kiiskeeda uu baaritaan ku socdo marka uu dhammaadana ay soo bandhigi doonaan waxaana uu sidoo kale xusay inay gacanta ku hayaan dad ay usoo qabteen qaraxii afar iyo labaatankii juulaay ee sanadkan ka dhacay xarunta dowladda hoose ee muqdisho oo ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin uu ka mid ahaa duqii muqdisho injineer yariisow arrimaha wax laga weydiiyey wasiir islow ayaa waxaa ka mid ah sharci ahaanshaha hay-adda nisa waxaana uu tilmaamay inay baarlamanka horkeeni doonaan sharcigaasi marka golaha xukuumaddu ay soo ansixiyaan wasiirka amniga ayaa ka gaabsaday su-aal ku saabsanayd xariggii loo geystay dabayaaqadii sanadkii tegey sheekh mukhtaar roobow abuumansuur xilli uu ahaa musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed kulanka baarlamaanka ayaa ugu dambayntii waxaa soo xiray guddoomiyaha baarlamanka waxaana uu falcelinta su-aalaha ay ka jawaabeen mas-uuliyiinta maanta baarlamanka soo xaadirtay uu u xil saaray qaar ka tirsan guddiyada kala duwan ee golaha shacabka ay arrimahani quseeyaan si ay kulanka dambe ee baarlamanka ugu soo warceliyaan wixii madmadoob ah ee ka jira arrimahan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste weli waxaad la socotaan v o a washington qofkii ay seegaan wararkaas warbixinadaas iyo wararkaasiba waxa uu dib uga daalacan karayaa boggeyga internetka ee v o a somaly com nuurhay maxay noo xiga
maxamed waxaa inoo xigay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysaa zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan roobab xooggan oo wato dabaylo ayaa ka da'aya meelo ka mida gobollada puntland ee dhinaca bariga waxa ay sababeen khasaare hantiyadeed si lamida dabaylahan waxaa iyaguna la xasuustaa fatahaadihii webiyada shabeelle ee hiiraan iyo sidoo kale jubba oo meelo ka mida gobollada jubbooyinka ku fatahay markaasi oo ay geysteen khasaare nafeed iyo burbur hantiyadeed intaba haddaba masiibooyinka dabaylaha gurista webiyada fatahaadaha joogtada noqday isbeddel sabab ma u tahay la xiriirta dhinaca cimilada waxaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo arrinkan ku saabsan marti iigu ah brofesor cabdi ismaaciil samater oo ku takhasusay juqraafiga waxa uuna sameeyey daraasado la xiriira fatahaadaha iyo masiibooyinkooda waxa uu bare ka yahay jaamacadda minnesota university ee gobolka minnesota waa hagaag bal ugu horreyntii brofesor cabdi ismaaciil samater kusoo dhowow barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee v o e da sahre waad mahadsan tahay walaal adigana allaha ku ilaaliyo aad baad u mahadsan tahay wakhtigaaga bal ugu horreyntii haddaan ku weydiiyo sidaad la socotidba waddankii meelo ka mida waayadan waxaa aad ugu soo badanayo dabaylaha hadday noqoto oo hadda gobollada bari duufaanta dabaylaha ay ka jirto oo dhibaatooyin xoogan dad u geysatay sidoo kaleeto waxaa jirto arrinta la xiriirta fatahaadaha bal soomaaliya ma waxaad isleedahay xilligan isbeddelka cimiladaas saameyn arrintan ugu wacan oo keenay mise wax kalaa jira bal intaan dhegeystayaasha ku bilaabin adiga haddaan ku su-aalo sahre waxa weeye laba arrimood ayaa ka socda mid waxa weeyaan mid gobolka ku gaara midna waa mid adduunka ku caama weeyaan ta adduunka ku caamkii waxa weeyaan walaal iminka muddo ilaa saddex boqol oo sannadood ah ayaa qiiq sun ah adduunyadu ku shubasay hawada markaa laba qayq uma u qaybsamaan qiiq waxa weeyaan kan la dhaho carbon dioxideka oo bini aadamku masalan markuu neefsado oo kale ayay ka soo baxdaa waxaan liqnaa oxygen waxa la yidhaho carbon dioxidena waan soo tuurnaa gawaarida qudhoodu markay batroolka iyo saliidda iyo gubaan waxay soo saaraan carbon dioxide iyo kaana u badan iyo kan iyo warshadaha ayaa soo saara qiiqaas qiiqaasa hawada gelaya hawadii kama dhammaanaya wuu oolaya halkaas marka wuxuu samaynayaa cadceedii dhulka ku dhacday maalintii oo dhan adduunka oo dhan kulaylka habeenkii ayuu dib ugu noqon jiray cirka waxay noqdeen markaa qiiqaa hawadii melmelay wuxuu noqday buste camal bustihii baa hawadii ku haynaya kulaylkii kulaylkii baddii buu gelayaa boqolkiiba sagaashan badduu gelayaa intii kalena berrigay ku dhacasaa badii markay kululaato markaa waxay qaadanaysaa biyo fara badan ayay cirka u diraysaa dabaylihii baa xoogeysanaya biyihii faraha badnaa ee hawada soo gala iyo dabaylihii ayaa isqabsanaya kuwaasaa duufaanadan faraha badan la abuuriyo walaal taasi waa ta adduunka ku saamaysay dhammaanteed ta gobolka saamaysana waxa weeyaan dhulkii bini aadamkii baa ka batay africa imanka masalan kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii waxay ahayd laba boqol iyo afartan milyan oo qof bay ahayd iminkana waa hal bilyan iyo laba boqol oo kun laba boqol oo milyan oo qof w way shan jibaarantay shan jibaarkii markaa nasiib dar waxa weeyaan dadkii looma sameyn camalo kala duwan oo dhulka ku nasiya dhulkii bay ku nool yihiin dhulkii baa xaaluf noqonaya dhirtii baa la goynayaa daaqii baa la goynayaa markaa markuu roobkii soo do-o wixii qaban jiray biyahaasi dhulka ku haynayay ma jiraan markaasay ordayaan oy badda gelayaan tugagan fatahayana sababtoodu waa taas walaa waa tahay marka tan lafteeda la xiriirta haddii la eego webiyadana waa taa untu lamida miya webiyadu waxa weeyaan taas weeyaan mathalan iminka haddaan shabeelle iyo jubba labadeena tog ee waaweyn ka soo qaadno waxa weeyaan buuraleyda etoobiya ee intooda badan ay dhulka oroomada yihiin ee dhulkaas wuxuu ahaan jiray kayn jiqa ayuu ahaan jiray ee etoobiya imika waxaa la yidhahaa boqol milyan bay noqotay waagaas waxay ahayd soddon milyan bay ahayd markii gobonimada la qaatay oo kale mathalan marka waxaa imanaya dhul dadkii warshado looma samayn ee iyo suuq magaalooyin waaweyn oo ka shaqaystaan looma samayn dhulkiibaa dhirtii baa la goynayaa shi- waa la shidanayaa ilaan wax kaloo cunto ku karsadaan ama biyo ku diirsadaan ma jire daaqiina wuu xoolihiibaa ka badanaya iyo bini aadamkiibaa cagta marinaysa markaasay meeshii meel engegan oo gari go-ana noqonaysa markuu markuu roobku do-o roobkii biyihii hoos ma gelayo waayo xididkii geedaha iyo daaqee ku hayn jira ayaa meeshii ka baxay marka iyakoo ordaya intay buuraleyda kasoo dhaadhacaan ayay beledweyne iyo dee afgoy iyo iyo marka iyo meel kastaba sidaa usoo gelayaan waraha waayahay dhegeystayaasha mid ka mid ah haddaan bal soo qabto een, oon ku maqashiiyo een, halow walaal magacaa ku bilow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu magacaygu waa maxamed saxdafadaakida oo jooga magaalada muqdisho barasfoorka waxaa weydiinayaa waxaa ka jira so- soomaaliya khaasatan ragga iyo toban gobolada bari khaasatan sida maanta ka dhacday oo kale oo doortaanta laga soo wariyey gobolka bari qabeelo waxaa qabeelo aada u badan iyo rabab wato haddana kusoo wajiyayiin isla gobolada xeebta ah sida muqdisho kismaayo deegaanada aan magaalooyin ku xiran xeebta marka barasboorka waxaa wejinaya haddana soomaali in lagu tahay inta waxyaabaha la yidhahda nufuus sare ama sidooyin dabiiciga ah oo horey lagu soo dhacen fatahaado roobkan beerta ah fatahaadada ay hore usoo sameyn sida beledweyne iyo iyo jowhar iyo gobolooyinka degooyinka soomaaliya qaab nooca ah ayay u hortii kartaa maadaama intaas soomaaliya ulihiisahay kusiyo kasta oo kusoo kusoo wajahan sidee qaab Waata.
nooca ah ayay uga hortegi kartaa qaab noocay uga hortegi kartaa ama mas-uuliyiinta dawladda iyo shacabkaba sidee uga hortegi karaan mas-uuliyooyinkan soo wajahan maadaama inta badan hadda aysan haysanin ama dawladda aysan u haynin waxyaala iga hortagto mas-uuliyiinta siyaasadda qaab noocee ayaa soomaali shacabka iyo dawladda uga hortegi karaan maadaama ay yihiin waxyaabo oo dhibaatooyinka wea loo soo arkay ma ahan in sheeg in marka waxay dhacaan in la- la burmido oo waata hadda qarashka baxay oo kale ama qarashka lagu soo lagu bixiyay beledweynaha duufaanihi hadda waxay dhisi karaan waxyaabada waxay tari karaan haddii kahortegitaan loo isticmaalo waxyaaba badan ayay kahortegi kareen marka qaab noocee ayay bulshada soomaaliyeed iyo dowladeeda iswata qaab noocee ay uga hortegi karaan masiibooyinkaasi saasaan wajinaa rasbeer aad ayaad u mahadsantaa waay thank you
Ee, waxa weeyaan horta dabaylaha iyo duufaanada xeebaha ka dhacaya ee, laba siyaaboodba in loo fahmo weeye mid waxa weeyaan waxa kulaylkan faraha badan le adduunkii kusoo haabsadaynu hore uga hadalnay waxa uu keenay meelihii barafku ooli jiray adduunyada ee adduunyada waqooyigeega iyo koonfurteeda hoose oo baraf badani uu ooli jiray ayaa dhalaalaya biyihii badday ku mi- eh, milmayaan dabeedna badihii oo dhan ayaa kor usoo kacaya marka meeshii beri ahaan jirtay mathalan magaalada laasqoray oo kale ama magaalada boosaaso ama magaalada muqdisho ama magaalada cadale ama magaalada kismaayo weliba kismaayo waxay ku yaroon tahay buuray leedahay iyadu Eh, waxaa imanaya badii baa kor usoo kacso biyaheegi baa soo fara badanaya marka dhul dadkii u dhowaa xeebta halkay badii iyo berigu iska qabtaan hadday gurye iyo deegaan ku lahaayeen horta jug baa gaadhaysa iyaga marka kuwa in dib looga raro oo meelo kale loo raadiyo oo wanaagsan Eh, ta kalena waxa weeyaan eh, duufaanada socda dabaysha ah Eh, waxa weeye hore saynu usoo sheegnay hawadii baa isbedeshay cimiladii hawadii ilaahay siduu u abuuray ayay bini aadamkii kharibeen taasaa keenaysa dabaylahan iyo xoogagan marka sida looga hortegi karaa waxa weeyaan horta meelayowga u nugul in dadka laga raro oo meelo aan nugulayn la geeyo ta labaadna waxa weeyaan sida wax loo dhisayo daaraha iyo loo dhisayo guryaha loo dhisayo waa in wax badan laga bedelo Eh, si ay dabaylahaasi markay u yimaadaan hayna dumin karin ta saddexaadna waxa weeye in dee loogu talagala dadka meelayowga go- ay dadku degan yihiin gaar ahaan magaalooyinka iyo wixii dadku ku badan yahay in loo sameeyo meelo dadku kusoo carari karaan oo hay oo adag oo ina biyo eh, duufaanku soo geli karin oo qaadi karin haddii taa la dawladuhu way samayn karaan hadday dadku isku tagaanna way samaysan karaan marka waxa weeyaan in laga baaraandego arrintaasi waxay noqonaysaa had iyo jeer joogto imika kal hore waa tii ka dhacday gobolada waqooyi xeebeega waa ti ka dhacday iminkana waa tan ka dhacasa gobolada sanaag iyo puntland iyo ka dhacasa koonfurtan hoose weli may soo gaarin arrintaasi weli oo dabaylaha iminka xilligan kacsan ayaan halkaa joogin marka haddii amuuraha dad dadka iyo dawladdu ka baaraandegi waayaan dowlad goboleedo iyo dowladda dhexe iyo dadku waxay noqonaysaa sanadna waa duufaan bay noqonaysaa sanadna abaar bay noqonaysaa dadkeenii markaa halis ayuu ku jiraa inuu tirtirmaba marka in la tooso weeye walaal waa tahay dadka shacabka a maadaama ay dad iska dhiban yihiin oo oo kaba soo qaadba aysan awoodi karin ayaga xataa inay qaarkood guryo dhistaan in qaarkood buuro deegaanka deegaanada qaarkood dhulalka gobolada qaarkood ayaa iska falaadho dhul iska maran oo bannaan camal ah marka dadkaasi maxay tahay waxa kale waxa kale ay samayn karaan oo dhulka xeebaha degan ama xataa dhulka webiyada webiyada jiinka webiga oo dhan ma wada ahan dhul be- buuroley ah ma ahan waxa weeyaan beri webiyada haddaan ka soo qaadno horta dhuxushii lagub la gurayay iyo geedihii la goynayay qayb bay ka yihiin waxaan ina haysta yaan la moodin markaa ma sanadkii ugu horreeyay ama kii labaadee maaha oo istahaadani dhacdo mathalan haddaan tilmaam kuu soo qaado koob iyo lixdankii ama lixdanka gadaashiisii inay lixdanka gadaashiisii ahayd baan filayaa ayay do- labada togba fataheen markaasaa dad badani hay ku leedeen meeshaasi marka waxa weeyaan iminkana way sii fara badanayaan oo waxaad moodaysaa siday u dhacayaan ama soo rogataankoogu inuu sanadadii hore way yaraayeenoo dhowr sannadood marka laga maqan yahay mar dhici jiray dee ee fatahaadu iminkas waxaad moodaysaa inay soo badanayaan marka dadka waxa weeyaan la- dadka intiisa badani sabool ha ahaado laakiinse muruq iyo maskax bay leeyihiin muruqooga iyo maskaxdaa sidii waagii la ohan jiray iskaa wuxu qabso haddii adduunyadana wax looga raadiyo dowladuhuna eh, dagaaladan iyo musuq maasaqan iyo balaayadan hay iska daayaan oy dadkooga waxaa geliyaan oo dadka dib eh, mathalan togaga sidii dib looga yarari lahaa beerahoogu tagoha qarka ha u saarnaadaan laakiinse meelahay ku nool yihiin dib looga hal mayl oo kale dib looga dhigi lahaa waxyaabo fara badan oynu qabsan karano ayaa jira haddaynu dad iyo dowladba isku duubanno Mhm.
adduunyadana markaasaa la keeni karaa oo la odhan karaa waanu halkaasaanu soo gaarsiina intaasaa naga dhimane intaa noogu dara laakiinse haddii laleeyahay un yaa alla waxsiiya intan meesha idin fadhiyo waxba ma qabsan karayo waxa la siiyo dee waa lagaa daalay walaalkay waye waa tahay e bal dhegeystaha kaleeta haddaan u gudbo magaalada beledweyne beledweyne waxaan xasuusanaa dhowaantan n fatahaadihii ka dhacay iyo saameynta xooganeed ee ay geysteen bal marka dhegeystahan e soo dhowow walaal magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto
magacaygu cabdirasaaq waxaan ku magac dheeraha silaha waxaan joogaa degmada beledweyne profesorka waxaan weydiinayaa maadaama gobolka hiiraan ama degmada beledweyne ay ka dhacday fatahaada aada u ballaaran maxaa lagaga hortegi karaa fatahaadan sidoo kale waxaan weydiinayaa profesorka magaalada waxay ka koobanta afar xafadood laba kamid a aada ay biyo u harqiyeen marka qaab noocee ah ee dadka lagu wacyigelin karaa inay ka feegdignaadaan biyahaas oo faraha badan ee kasoo yaacaya
aad baad u mahadsan tahay waaya
waa
waa tahay brofesor maxaad ugu jawaabi lahayd dhegeystahaasi beledweyne nagala soo hadlay waxa weeye dee magaalada beledweyne muddo badan bay dhisnayd eh, oo intan dowlad la-aantu inagu haysay iyo intii ka horreysaba marka dhulkuna wuu isbedelayay dhulka inta soomaaliya ku taalla iyo inta etoobiya ku taalla wuu nabaad guurayay intaas oo dhan marka dowlad u qorshaysa oo u fikirtana dalka ma ayan jirin iminka muddo soddon soddon sannadood ku dhow Eh, tobankii sannadood ee ugu dambeeyey dowladdii horena eh, waa la waa laayo de le- waxanba lagama fikirayn marka waxaan ka hadlanaa in afartan sannadood ku dhow inaan cid u fikirtay oo qorshaysahayna jirin marka dee magaaladii oo dhan lama rari karayo marka waxa weeyaan meelo buundooyin baa laga dhisaa waxaa laga dhisaa meelo taaga oo caratuul ayaa la dhigaa laakiinse caratuul caadi ma haynayo togo intuu leegyahay baaxadiisa marka dhowr arrimood ayaa la samayn karaa haddii dowladuhu ay soo jeedaan ama ta gobolku ama kuwa ta dhexeba waxaa la samayn karaa toga ma intana magaalada soo gaadhin ayaa farcaanyo loo samayn karaa inta la jeexo ee la qodo dadkana la yidhaaho eh, xooggiina ku tabaruca dowladduna cagaf cagaf iyo wixii saanada hay keento dabadeedna dhulkaasi biyo fadhiisin fara badan laga dhiso iyo dhul biyaha lagu sii daayo si markay biyahaasi qalalaan dhirtii iyo daaqii baa soo noqonaya biyihiina hadhow xooli iyo bini aadanba waa lagu noolaan karaa marka culayska magaalada ayay ka qaadaysaa waxoogaa taasi waa mid weeyaan talabaadna waxa weeye haddii waxaan sidan uu sii soconayo sida la rajaynayo ilaahay kama dhige waxaa iman doonta markaa magaalada naqshadeeda iyo qorshaheeda in dib loo bedelo oo meelaha wax laga dhisayo magaaladu xaggay u fidaso waxaasoo dhan naqshad waxaan la yidhaha hogjaangooynta magaalooyinka lagu dejiyo iyadoo la taabo la hamigelinayo biicaddu siday u taalla meesha ama dhulku siduu u kala sarreeyo u kala yaalo marka waxyaabahani waa waxyaabo laga taxadiri karayo waxaan ka qabsan karano dee waxaa laakiinse su-aasha weyn walaashay waxa weeye dadkeenii iyo kuwan dawladda ku sheeganayaa lugaha ma isku duwan doonaan oo ma ka baandegi doonaan siday nolol waxaan uga samaysan lahaayeen halka iyakoo iswada laynayaan maalin walba ee halkan baa lagu duulay halkan baa bambaano lagu qarxiyo qoladan baa qoladan ku duushay waxaan nafgoysa ayaa laga shaqaynaya wixii nafta badbaadinayeen waa laiska iloobi waatay ma kula muuqataa wasaaradda maareynta masiibooyinka inay wasaarada badan ka ahmiyad leedahay oo muhiim ay tahay in bajidyo dhaqaale fara badan in lagu bixiyo ay tahay marka loo fiiriyo wasaaradaha kaleeto maadaama arrimaha fatahaadaha iyo dhibaatooyinka dhacay waddankiiyo nugul ay soo badanayso ma kula tahay inay dowlad kastaba ama maamul kastaba ay arrintaasi xoogga saaraan
dhab weeyaan taasi waxaa kasii sarreysa marka ugu horeysa soddon wasaaradood oon boqolkiiba sideetan hayna waxba qaban iyo waxaan wasiirada lagu leeyahay ee gobolada joogee beenbeenta runtii in laga gudbo oo la yidhaha maareeyaha biyaha iyo iyo dhuxusha iyo daaqa iyo waxaasoo dhan la isugu geeyo si xooggii meel quran loo geliyo marka waxaan odhan lahaa dadka soomaaliyeed laba arrimood ayaa ahmiyad weyn u ah noloshooda midi waa biyo nadiifa sida loo helayo abaan wax ku beer wax ku maydhaan cunteeyaan carruurta lagu koriyo oo joogta ah meeshay doonaysa ha joogtee midna talabaadna waxa weeyaan koronto cadceedda ama meel kale laga soo qaadanayo labaduna way isku xidhan yihiin xadaaraduna waxa weeyaan saddex arrimood baa macneeya xadaaradda waxa weeyaan kow biyo ma haysataa nadiifa laba nal ma haysataa ama tamar ma haysataa saddex jidad ma haysataa intaasi haddaad haysatid wax weyn ayaa kuu bedelaya marka wasaaradaha la dhisayaa waa inay ku salaysnaadaan dadku waxa uu u baahan yahay iyo horumarku wuxuu u baahan yahay aynan noqon siyaasiyiinta kuweebaa lagu madadaaliyaa wasiirnimo ama gobolka ha joogaan ama tadhexe ha joogaan aad baad umahadsantay brofesor waxaa khadka ku jira dhegeysto kaleeto oo yurub dhankeeda uga jiro soo dhowo walaal magacaaga halkaad joogtid aragti iyo waxaad nala wadaagaysidba waa mahadsan tahay saare cabdi axmed waxaan kaaga mahad celinayaa sida aad ugu howlan tahay mar walba in barnaamij waxtar u leh bulshada aad soo saarto adiga iyo v o eda waan idin mahad celinayaa abiidka waxaan rabaa inaan weydiiyo adigoo mahadsan fatahaadahan way ku soo noqnoqdeen dalka maxaad ku talin lahayd qaabkee looga hortegi karaa marka musiibo noocan oo kale ah ay dhacaan ayaan ku weydiin lahaa waxaan kaloo rabay su-aasheeda kale inaan ku weydiiyo dawlad kaligeed waxba ma qaban karto sida aanu ognahay shacabka iyaguna maxaa looga baahan yahay sideese loo maarayn karaa musiibooyinkan soo noqnoqday ee dalkeena kusoo noqnoqd maasan tahay way magacaagan noo raacay magacaygu waa cabdirashiid cabdi axmed rashka waxaan kaa soo wacayaa waddanka norway magaalada stavagan aad baan kuu salamaya rashka rashka waa nin wariye ah marka bal maxaad ugu jawaabi lahayd cabdirashiid waxaan ku odhan lahaa waxa weeye marka ugu horeysa waa run oo dawladi kelideed waxba ma qaban karto dawladduna tamarteedu waxay ku xidhan tahay dadkeega tamartiisa marka dad wada saboola intoodii badnayd dhulkeenu dhul wanaagsan oo wax laga beeran karo xoola lagu dhaqan karo lagu noolaan karo wey laakiinse dee in xoog la geliyo waayo marka dad tamar yar iyo dawlad ka liidata ma burin karaan balaayooyinkan socda imika marka ta ugu horeysa waxa weeyaan labadan tog ee waaweyn jubba iyo shabeelle in qorshe loo dhigo min markay waddanka soo galaan ilaa xeebta biyahooga sida loo maamulayo iminka waxaynu ognahay dhowr bilood horteed webiga shabeelle lagu engegsanaa oo biyo kumay jirin dhulkii baa sii engegay biyihii markaa markay buurihii kasoo dhacaan diraacdu iyakoo xawli ku socda bay meel walba soo marayaan xataa togii ma cabi karayo wakti uma kuma nasan karayo ma kaydin karo ma kaydin karo marka waxa weeye horta haddii dee soomaali dib usoo noolaato waxay u baahan doontaa labada tog qorshe waaweyn oo beero iyo xoolo iyo biyo kaydinle in loo sameeyo dadkuna xoogooga sidii hore aan u sheegnahay ku tabarucaan dawladduna qalabkii iyo farsamadii iyo engineeringkii iyo cadaaladii inay keento haddii intaa la keeno waxaan qabaa waan ka baxsan karnaa waanan ka badbaadi karnaa waxyaabahan dhacaya waxbana laga yaabaa inay badhaare inoo horseedo haddaynu toosno baladaasi waa la moosi karaa waxa loo bedeli karaa manaafacaada loo bedeli karaa laakiinse dad soo jeeda iyo dawlad soo jeeda ayay u baahan tahay walaal waayahay cabdirashiid aad baad umahadsanta rashka adiga haddaan bal aniga su-aal ku weydiiyo waxaa jirta in wadamo dariskeenna ah oo sida etoobiya oo kaleeto markii la fiiriyo sudan oo kaleeto webigan uu maro egypti oo kaleeto marka ma jiraan wadamadan afrika nagula yaalo in uu saameyn xoogan uu u geysto webiga marka waxyaabaha ay sameeyeen ee laga baran karo oo way ku tanaadeen la dhihi karo ama dhibaatooyinka kama dhacan fatahadaa maxaa ugu wacan maxaa ugu badan
waxa weeye horta waagii hore masar wuu ku dhici jiray waxani laakiinse dee sidan umay xooganin oo dee hawada adduunkan sidan ahaan jirin walaashay etoobiya way ku dhacdaa laakiinse dhulkooda buuraleyda weeyaan waysoo biyihii way soo shulwanayaano kuwa dhulka inta badan jooga dhulkan banaankaee siman waxaad ku tilmaamtay flat dhulkaa siman ayay qacdu gaadhaa inta badan marka waxyaabahay samaynayaan waxa weeyaan horta dawladda etoobiya iyo dawladda soomaalidu inay kala saxeexdaan ilaan labadan tog waxay maraan xad bay ka tallaabaan qaynuun baana u yaala togaga xadadka ka tallaaba sidii biyaha manaafacaadkooga loo wadaagi lahaa hadduu mid xidho intuu buundo ka sameeyo meesha ama taaka ka sameeyo uu biyihii xidho kuwii kale wax yeelaysaa haddii kuwaasi xoolahoogii iyo beerahoogii iyo dhirtoodii intay baabaadaan biyihii ay soo shubanayaanna kii hoosey dhaawac gaadhaysa marka in mucaahado caalamiga oo sharciga caalamigaa ku dhisan lala heshiiyo etoobiya oo dawladdu toosta ayaa muhiima dabadeedna waxaa la samayn karaa masalan afrika oo quran maaha meelo kaloo fara badan oo adduunkood tabaalaysan waa laga sameeyaa waxaan sidii hore aan kuugu sheegayay waxa weeyaan togo markuu soo galo wadanka ilaa markuu badda gelayo qorshaa u yaal intii mayle inkaasiba shantii mayl tobankii mayl labaatankii mayl waxa biyihiisiba badh laga saarayaa toga oo beeraley la siinaya dhul beero laga sameeyo ama dhul daaq iyo dhir lagu beero marka waxay hakinayaan biyihii bay hakinayaan dhulkiina wuu nasanayaa marka xoolihiina way nasanayaan hadday xooluhi iyo dhulku nastana bini aadamkii markaa wuu nasan doonaa qorsha caynkaasa haddii loo dego waxaan isleehay soomaali balaayadan la moodayo inay dhiibta keenayso waxa laga yaabaaba inay baraari noqoto laakiinse maskaxdeena iyo xooggeena ay ku xidhan tahay walaal waata brofesor adigoo mahadsan igu jir dhegeystihii ugu dambeeyey dabcan sidaan jeclaha ayaan qadka soo gelinayaa si maaragtay barnaamijkeena uu qayb uga noqdo oo su-aal iyo aragti wuxuu qabo uu kula wadaago waa tahay bismillah magacayga waxaa weeyaan cabdishaaq xasan carte waxaan joogaa dalka koonfur africa waxaan weydiin lahay professorka cabdi ismaaciil samatar arrintaa ku saabsan arrimaha fatahaadaha inta badan dunida wadamada horumara waxaa ku yaala webiyo fatahadana kama dhacan ama haddii dhacaana saameyn ama dhibaatooyin waaweyn kama dhacan marka soomaaliya in badan fatahaadaha way soo noqnoqdeenoo dhibaato badan ayay geystay webiyada juba iyo shabeelle marka sidee baa looga hortegi karaa dhibaatooyinka badan inta badan fatahaadaha soomaaliya su-aashaas ayaan weydiinaya professorka waaya aad baad umahadsantaha carto waa tahay dhegeystahaas isla su-aashii aan ku weydiiyey ayuu ku weydiiyey bal dhinaca kale haddaad si kale adigoo u dhegeysid nala wadaagto waxa weye walaalkay jooga south africa masalan waddanka south africa toga ugu weyn waxaa la yidhahaa orange river ama magaciisa orange baa la dhahaa sida liinta oo kale ah waxaa la sameynaya waxa weeyaan sidaan hore usoo sheegay ayaa biyihii meelo lagu kaanaya beeraleydaa bad laga siinayaa badduna way u baahan tahay biyaha macaana soo gelayo waxay uba ecologigeega ama biicadeeda ayaa bedelmi doonta haddaan togo ku socon badda laakiinse waa lasii hahakinayaa marka africa oo dhan dhool badan oo togogu hayno so ay fatihi lahaayeenoo laga qorshaysta ayaa jira ama dadka dadkaa dib looga raray oo dadka waxaa la dejinayaa meel u dhow ilaa kilomitr ka fog toga laakiinse si hayna dee lug u dilin dadkaa biyaha dhaansigoogu qasabada iyo waxyaabo kalaa loo samaynaya mathalan haddaan kaaga soo qaado magaalada gobweyn ee kismaayo waxoogaa soddon kilomitr waqooyiga ka xigta waxaa jirta kilomitr ha marka kismaayo ka timaadeed magaalada xamar u socotay gobweyn waxay kaa qabanaysaa midigtay kaa qabanaysaa dhinax jidkana waxa yaala markaad ilaa malaha hal ilaa laba kilomitr ayaa banaan godana dabeedna buuraley bay noqotaa meeshaasi marka waxaa la samayn karaa masalan buuraleydaasi ayaa magaalada intuna soo gelin toku soo gaarin ayaa lasoo jeexi karaa markaasa halkaa biyaha lagu nasin karaa beeraley waxay noqon kartaa wax waloo maanta africa oo dhan khudrad kasoo bixi karaa oo kasoo bixi karaan meesha marka waxaad moodaysaa dadkeena nasiib daro iyo dowladdeena ama tan ha haato ama kuwii ka horreeyey ama kuwii ugu horreeyaba ha noqdaane fikrad caynkaasa oo waddanka oo dhan biicaddiisa environmentkiisana ilaalinaysa una bedelasa noocyo ka mida noocaya khayraad keeni kara oo dadkii xoolo dhaqatadii safaradii badan hay ka sameynayaan masalan haddaan tilmaam ku siiyo walaal waxaan markii ugu dambeyseen kismaayo tageen magaalada gobweyn tegay jilaal bay hayd oo abaar bay hayd dadkaa kasoo safraya xoolahoogii kasoo kasoo kaxaynaya meelo u jira lix saacadood lix saacadoodna way soo soconayaan markay xoolihii cabaan lix saacadoodna way sii soconayaan xoolihii iyo ka ooman bay gurigii dib ugu noqonayaan waayo intaasoo dhan baa taa ma aha in xoolahaasi toga usoo arooraan ee waxayd inta xoog laysu geeyo meelo laga waraabin karo oo biyaha loo jeexay ama ceelo looga qoday jiilaalkii oo qura loogu talagalay in la sameeyo sidaasay tahay meel kasta oo webila soomaaliya waxaa jiri jirtay biyo xireenno oo kanaalada macnaha haddii biyaha ay aada usoo fatahaan biyaha celin jira oo biyaha xiri jira si khasaaro looga hortago tii ayaad ahayd lafteeda muhiimma u tahay soomaaliya wakhtigan inay dowladda ama hay-adaha xataa ku shaqada leh wax ka qabashada dhulbeereedka iyo caawinaada beeraleyda inay qayb ka noqdaan sidii loogu diyaar garoobi lahaa ka hortegista masiibo dambe inaysa dhicin waana su-aasheeda ugu dambeysa
dib ma laho wixii dhul abuuris ka bad ka weyn ka yar baan ujeeda wixii dhul abuuris ka yar dhulka de ilaahay baa abuura inakuna wixii ilaahay abuuray ayaynu waxoogaa ku dardarnaa si bini aadamku ugu noolaan karo marka biyo xidheenno waa la samayn karaa masalan tii dee fanole dowladdii hore militarigii doonaysa inay ka dhisto weli waa loo baahan yahay laakiin se waxaa la samayn karaa kuwaasi dee waxay ahaayeen mid malaayiin dollar u baahan mid qaar ka yar yar oo boqol boqolkaa mayl ee manbeledweyn ilaa xamar ilaa waxaan ujeedaa afgooye boqolkaa mayl ayaa hakad hakad lagu samaynaya markaas ay biyihii ka baxayaan togoo meelay gelayaan isagoo togiina iska socda markaa markuu togii soo butaaco halkaasay in badani marasaa intaana waa wax loo qorsheeyay dad hareeraheyga kuma noola togiina halkii ma soo gaarayo fatahaadda awal soo gaari jiray si dee farsamada caynkaas ayaa looga badbaadin karaa magaalooyinka oo dhan bula waayahay profesor cabdi ismaaciil samater aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka nagala qayb gashay waana kaaga mahad celinaya wakhtigaaga in badan anigiyo dhegeystayaashaba waad mahadsantaha kulen sahra waad adaa mudan walaashay khayr allah ku siiyo thank you aad baad umahadsantah thank you profesor calaykum salaam guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaysaha toddobaadkan waa naga intaa barnaamijkan waxaan ugu mahad celinayaa brofesor cabdi ismaaciil samater oo dhegaystayaashii aniguba su'aalo noogu jawaabay mid lamida asagana inta aan ku kulmi doonno nabadgelyo
mahadsanid zahra haatan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal dhaqan waliba wuxuu ka muuqdaa nolosha ummadda iska leh kan soomaaliduna kama duwana oo wuxuu ku saynsaaban yahay dhammaan taariikhdeeda bulsho iyo xiriirka dadweynaheedu heerarkii uu soo maray sideedana dhaqamada aad mooddo inuu aadanuhu ka siman yahay waxaa ka mid a xeerarka oo ay bulsho waliba u samaysato dhacdooyin hiddaheeda inta ka mid ahaaday ku soo noqnoqday ayna filayso timaadadana inay ku soo noqnoqon doonaan inkastoo ay xoolo raacata u badnayd ilbaxa reer magaalnimaduna uu ku yaraa haddana soomaalidu xeerar samaysiga waa tiqiin kuwa weli sida weyn loo xusuusan yahayna waxaa ka mid ah xeerarkii xilliyada dhexdeeda colaaduhu ka aloosmaan ay ilaalin jireen muddo qarniyaala ayaa duulaanka iyo xoolokalaqaadkuba ay hiddaheeda ka mid ahaayeen sidaa darteed bay waxay xeerar ka samaysteen colka xoolaha soo qaadaya maamulkiisa iyo sida markii la soo qaado laga yeelayo inta si aan colka la dhaqaajin ayaa horta laga tashan jiray oo wadajir loo go'aamin jiray ninka ammaan duulaha u noqonaya kaasoo badanaa loo dooran jiray dagaalyahan geesinimo iyo bitiba isku darsaday dagaalyahan inta hore loo soo joogay colkii uu hormaraaba isaga oo guul iyo gabagabo la soo noqonaya ninka tilmaamahaas leh ayay majaraha colka u dhiibi jireen isaga ayay uga dambayn jireen go'aamada la xidhiira goorta la dhaqaaqayo halka la abbaarayo iyo wax alla wixii teelada iyo talada duulaanka ku saabsan colku mar waa soo guulaystaa marna isaga oo soo hogoobay ayuu ku soo laabtaa halkii uu ka soo duulay marka uu guulaysan yahay waa marka degmadii uu ku duulay uu dul tago oo inta weerar ku qaado uu geelashooda horta soo marsado kadib markuu kaga adkaado raggii dhaqay ee iska lahaa colkaas guulaystay wuxuu ku dadaali jiray in sida ugu dhaqsaha badan uu geelaas ula cidgalo macnaheedu wuxuu yahay degmadii uu ka soo dhacay intii uu kala soo fogaan karo inuu kala soo fogaado haddii aanu sidaas yeelin wuxuu mar walbaba halis u yahay nimankii geela lahaa intay isa soo abaamulaan inay ka daba yimaadaan dabadeedna ay ka soo ritaan welibana ay rag ka laayaan si aan taasi u dhicinna wuxuu ammaanduuluhu ragga ka dhex qaban jiray qayb intaa colweynaha dib uga hadha u jilib dhigta ciidan kasta oo geela soo dhicintiisa u soo gurmada waa ciidan aan tiro badnaynoo inta la hubo af soomaaliga saddex magac ku leh mar waa raacda reeb mar kale waa heegan kor saddexaadna geedan ayay ku magacaabi jireen colkaas geela wataa markay is yidhaahdaan alla ilaahay waa idin xalaaloobay ayay gabagabo dhigi jireen macnaheedu wuxuu yahay markay aad ula soo fogaadaan maalmo idil cid ka daba timaadana ay waayaan ayay isa siin jireen kolkaas bay iyaguna nasan jireen geelana intay caydada ka daayaan ay u oggolaan jireen dhirta eebba baxshay inuu daaqo lahaanshihiisa markii la yidhaahdo geelaasi wuxuu u dhexeeyaa colkii soo dhacay oo idil goobtaas uu ku gabagabaysan yahay ayay ku qaybsan jireen marka horese habeenka waa berigiisa la saanyan doono ayay waxay ka soo sooci jireen awr uu colku qasho waa neefafka hilibka ah ee halabada ama danabaha af soomaaliga lagu yidhaahdo habeenkaas oo idil buu colku ka durduuranayaa mudka iyo mayraqa koromadii la dhuun muday habeenkaas oo idil baa kuruska iyo jiirka la isku dhafay ay gaajada ku reebayaan habeenkaasoo idil bay caanaha haleeladana intay isa soo agdhigaan magawsi iyo qurquraba kaga haagaanoo markay dhadhagdhacsadaanba ku noqonayaan tan iyo goor dambe waa u kaftan iyo xifaale dhacdooyin la xidhiidha dagaalkii geela lagu soo helay ayaa la isxusuusinayaa waa la isximaarinayaa hebelow shalay sidaan waxyeelayay ma arkaysi sidaan hebel faraska uga riday markhaati ma ka ahayd adigu waa baqday iyo ma baqina adigaa cararay hadalla caynkaasa ayaa la isku tuurtuurayaa dabadeedna korjoogaha mooye habeenbarkiibaa inta daalkigii ku soo baxo uu nin waliba gadi cad u dhacaa isaga oo gogol iyo barkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja ee barnaamijkii dhaqankiiyo hiddaha ayaa u dambeeyey idaacaddaydii fiidnimo inta haddii la idhaahdo aynu berri mar kale dib u kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur iyo soo saaristii bashiir abikar dhammaantay waxaanu leenahay sidaas iyo habeen wanaagsan